habeen wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhowaada warka habeena idaacadda kulmiyo qodobada caawa aan idin hayna waxaa ugu dooroon laamaha amniga dhuusamareeb oo hoteelada magaaladaasi ka mamnuuca in lagu qabto shira siyaasadeed oo dowladda looga soo horjeedo xaaladda dadka barakacyaasha ee ku nool deegaanka garsbaaley oo laga deerinaya kadib rababkii da'ay ku dhowaad shan qof oo ku geeriyoodo dagaalbeeleed ka dhacay duleedka magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag ciidamada ammaanka kenya oo maanta la wareega amniga madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo ku sugan magaalada mandheera shir looga hadlayo ilaalinta xuquuqda aadanaha oo maanta laga furay magaalada muqdisho roob xooggan oo ka da'ay magaalada bahar dheere ee gobolka gado oo sababay inuu hakad ku yimaado isku socodka dadka iyo gaadiidka iyo khasaaraha ka dhasha laba diyaaradood oo isku dhacay dalka maali oo korodhe
war bal ii warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba
mar kale habeen wanaagsan waa tilaado taarikhdu ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha koobiyo tobnaad nofembar laba kun sagaal iyo toban warkaasi oo fidsan waxaa caawo diyaar ah cabdiqani cabdulaahi ibraahim mahadsanid maxamed habeen wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu waa qodobadii aad maqasheen oo intii hore ka faahfaahsan haddii aan ku horumarno laamaha amniga ee magaalada dhuusamareeb gobolka galgaduud ayaa hoteelada magaaladaasi waxaay ka mamnuuceen in lagu qabto shirar siyaasadeed oo dowladda looga soo horjeedo sida warkan oo halkaasi nooga soo diray maxamed cabdi weli tooxow laamaha ammaanka ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxay mamnuuceen in shir looga soo horjeedo dowladda federaalka soomaaliya lagu qabto magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug hay-adaha ammaanka ayaa waxay amar culusa duldhigeen hoteelada islamarkaana waxay ka digeen in shir lagu qabto magaalada dhuusamareeb kaasi oo looga soo horjeedo dowladda federaalka soomaaliya hanaanka dhismaha maamulka galmudug ee ka wado magaalada dhuusamareeb sababta ka dambaysay arrintan ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay sidii looga hortegi lahaa in dhibaato ay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug amarkan ayaa waxa waa ku soo beegmaya xilli khilaafa xoogan uu u dhexeeyo dowladda soomaaliya iyo sidoo kale hoggaanka ahlusunna waljameeca kaasi oo ka dhashaya guddiga doorashada maamulka galmudug ammaanka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa aada loo adkeeyey iyadoona wadooyinka lagu arkayo ciidamo badan oo ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaasi oo baaraya gaadiidka isticmaala gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb
muqdisho saaxiib yaal haddii aan dib ugu soo laabanno iyadoo saacadihii lasoo dhaafay magaaladan iyo deegaanada u dhowba uu roob ka da-ayay islamarkaana saameynta ugu badan uu ku yeeshay dadka barakacyaasha ah ayaa xaaladda dadka barakacyaasha ee ku nool deegaanka garasbaaley laga dayrinaya xilligan farxaan maxamed xuseen oo maanta booqday ayaa warbixinta nooga diyaariyey
deegaanka garasbaaley ee gobolka banaadir waxaa ku dhibaataysan kumanaan barakacyaal ah kuwaasi oo uu saameeyey roobkii ka daayay magaalada muqdisho barakacyaashan oo iskugu jira carruur i waayeelo ayaa waxaysan haysan meel ay ka galaan roobka islamarkaana guryahoodii oo markii hore ka samaysnaa coosho shibacyo ay qaadeen daadadka roobka dadkan oo xaaladooda ay tahay mid aad u liidata kuwaasi oo iska fadhiya geedaha hoostooda ayaa waxay bulshada soomaaliyeed ka dalbadeen inay gargaar la soo gaaraan maadaama aysan haysan meel ay ka galaan roobka waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi oo la hadlay idaacadda kulmiye ibraahim sheekh cabdalle ibraahim dhibaatooyin farax badan beryahan maan roobka maana naga hayay maamulka gobolka ama degmada waxaan ku codsanaynaa in maana sidaa ugu dhaqsax badan maana ugu soo gaarsiiyaan sidaa maarata roobka dadka oo maarata balbalooyinka iyo hooshadaha oo u shidan yahay qaarkood waa maqan yihiin dhibaato dhahar dhib jahwareer amaana meesha naga haysa maana wax daryeel la'aan daryeelna ma haystaan lantoo ayaa agtiya seene lantana soo burburisi ilmooga untu bir aan siinksiisadaa malle iyana soo dhati hoobkan korkayna gadoodu haaye haddana dhibaatadaasaana haayta inta inta la isku soo aruurin
dhinaca kale gudoomiyaha deegaanka garasbaaley ee gobolka banaadir cabdiraxmaan axmed cali garyare oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda barakacyaasha ee ku nool deegaankaasi wadabarnasaakay dadka barakacasha masaakiinta roobka shalay ilaa xal ay ku da'ayeen runtii waxaan soo aragnay wax runtii aad looga naxo laga argagaxo ad arkaysaan meesha hadda wada fadhiyaan waxaan ilaahay ugu gargaara dadka deriska oo masaa oo deegaanka ayaa xalay dadka marka roobka aad u daayay u gurmadeen iyagaa xaafligeeyey waxaan soo aragnay waad kulligaan wada ognahay gabar yar oo xala dhashay siddeed saac roobkii oo da'aya meel bannaana ku dhashay dad masaakiin isla masaakiinta ay u gurmadeen meel yar oo cooshi geeyeen waxaa kaloon soo aragnay oday jiisa oo ilmihiis ay ahaayeen muxuu ahaayey lix carruur haysta oo iska tacbaana oo gurigiisa biyo ay fadhiisteen sameeyeen waxaan fariin u dirayna maamulka gobolka banaadir maadaama dadku isagu mas-uul ka yahay mas-uuliyaddan ay ka saaran tahay duqa magaaladahan gobol guddoomiyaha gobolka banaadir iyo guud ahaan maamulka gobolka banaadir halkaana waxay ka tirsan maamulka gobolka banaadir ka tirsan tahay maamul ahaan dadkaani hadda maanta waxay u baahan yihiin waxay cunan ilaahay u qabaan waxay cabaan ilaahay u qabaan laakiin hooy ay ka galaan qabowgii iyo kulaalka intaba ma haystaan hadda roobaa da'aya welina waxaa la sheegay roobka inay soo socdaan ma- muxuu ahay oo roob badan ay iman doonaan waxaan leenahay dadkan hala la soo gaaro teendhooyin ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin baco adliis dil waa bacay u baahan yihiin ka dhaafa cooshada ay ku jiraan ha ku qoyi joodaraashii ha ku qoyi raashinka yar ee cun lahna biyo ka qaadeen waxaan leeyahay samafalka kaalintoodii ha soo buuxiyaan dadkaana gurma degdeg hala soo gaaraan ay ugu horayso teendhooyin iyo baco waxaa kaloo farwajana wasaaradda gargaar maadaama iyaduna shaqadeeda ay tahay waxaan dareemaynaa in teendhooyin badan ay jiraan dadkaana waa dadkii moodaa maanta in in la siiyo inay bakhaar isaga xidhaadaan macno ay samaynaysa ma jirto dadkaana waa dadkii ehelku u ahaa waa dadkii dhibanaha u ahaa way adag tahay inay u adkaystaan waayeeladii carruurta roobka iyo dhaxanta hase yeeshee deegaanka garas baalley waxaa ku nool kumanaan barakacyaal ah kuwaasi oo aan haysan meel ay roobka ka galaan sida uu ku warramayo wariyaheenna cumar maxamed soomane ku dhowaad shan qof ayaa ku geeriyooday dagaal beeleed ka dhacay duleedka magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag wararka idaacadda kulmiye ay caawa ka helayso deegaano ka tirsan gobolka sanaag ayaa sheegaya in xaalad deganaanshiyo aan caga badan ku taagnin laga dareemayo goobihii ay maanta ka dhaceen dagaalkii u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo ka mid a kuwa kasoo kala jeeda gobolkaasi wararka ayaa sheegaya in magaalada cerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ay ka baxeen odayaal iyo ciidamo ka tirsan somalilan kuwaasi oo doonaya inay gaaraan deegaanka lagu magacaabo wakhdariya oo ka mid a deegaanada ku yaala gobolka sanaag halkaasi oo maanta dagaal uu ku dhex maray laba maleeshiya beeleed oo la sheegay in deegaanka ay kasoo kala jeedaan ciidamo ka tirsan somalilan ayaa la sheegay in iyaga oo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka ay ka baxeen magaalada cerigaabo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka sanaag si ay u muujiyaan in ay kala dhexgalaan dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya dagaalka ayaa la sheegay in markii hore uu ka bilowday deegaanka buuraleyda macdanta dahabka laga qodo halkaasi oo ay u dhowdahay deegaanka wakhtariya oo dagaalka xooggiisa uu ka dhacay waxaana goobta fooda isu daray koox maleeshiyaad ah oo deegaanka ka soo kala jeeda iyo koox kale oo doonaysay in halkaasi ay dahabka qodato si kastaba ha ahaatee dagaalka ka dhacay deegaanka wakhdariya ee ku yaala waqooyiga magaalada cerigaabo ee gobolka sanaag ayaa tirada dadka ku dhintay waxaa lagu sheegay in ay gaarayso ilaa saddex qof halka laba kalena uu dhaawac soo gaaray kuwaasi oo xaaladooda caafimaad lagu baxnaaninayo gudaha magaalada cerigaabo ee gobolka sanaag ciidamada booliska somalilan iyo laamaha ammaanka deegaankaasi ayaa la faray in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku kala dhexgalaan kooxaha dirirta ay u dhexayso maadaama iminka ay jiraan gurmadyo deg deg ah oo soo kala gaaraya kooxaha maleeshiyaadka ah ee ku dagaalamay deegaanka wakhdariya oo ka mid a deegaanada ku yaala waqooyiga magaalada cerigaabo mahadsanid soomane dhinaca kalena shir looga hadlayo ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa maanta laga furay magaalada muqdisho iyadoona uu daah furay shirkaasi amaba furay xeer ilaaliyaha qaranka ee shalay xilka laga qaaday axmed cali daahir waxaana warkan faahfaahinaya cali cilmi salaad axmed cali daahir xeer ilaaliyihii hore ee qaranka ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka furay shir looga hadlayo arrimaha xuquuqda aadanaha kaas oo socon doono muddo saddex maalin ah shirkan oo ay ka soo qaybgaleen maxkamadaha dalka qeybaha kala duwan ee ururada bulshada ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa inta uu socdo waxaa inta badan diiradda lagu saarayaa sidii loo ilaalin lahaa xaquuqda aadanaha axmed cali daahir oo ah xeer ilaaliyihii hore ee qaranka ayaa waxa uu ka warbixiyey shirka uu maanta ka furay muqdisho iyo arrimaha looga hadlayo dhowr mowduuc oo looga hadli doono aada iyo aad eh, sidii xuquuqul insaanka iyadoo rule of lawga lagu dhaqmaayo sidii xuquuqul insaanka loo loo xaqiijin lahaa oo cadaalad loogu gaari lahaa baa baa ka mid ah waxaa ka mid ah oo laga hadli doonaa sidii loola dagaalami lahaa musuqmaasuqa iyadoo laga eegayo sida uu saameyn ku yeelan doo saameynta uu ku yeelan karo musuqmaasuq ee xuquuqul insaanka maxaa musuqmaasuqa waxaad waxaa isweydiin kartaan maxaa sidee bay u dhici kartaa in musuqmaasuq iyo laisla xiriiriyo xuquuqda xuquuqul insaanka Eh, insha allah waad ka bogan doontaan dad aqoonteeda le baa ka hadli doona Eh, runtii booliska iyo cid kasta oo meelaha dadka lagu xiro joogta waxaan ku ammaanaynaa runtii ama asluub ha noqoto ama boolis ha noqdaan ama ha noqdaan xataa hay-ado kale oo dad xira waxaan aada iyo aada ugu- ugu ammaanayaa waddankan oo heerkaas uu burburkiisu gaaray ee rule of law uu aada u baaba'san yahay inaanay cabasho badan ka jirin xagga torjarka waxaa la yidhahda ama xagga jirdilka waxaa la yidhahda hay-adaha xaquuqul insaanka ee ka hadla arrimaha xaquuqda aadanaha ayaa inta badan qiimeynta ay sameeyaan waxa ay soomaaliya kaga jirtaa kaalmaha hore oo aan laga ilaalin xaquuqda aadanaha
roobab xooggan oo ka da-ay magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxa uu sababay inuu hakad ku yimaado socodka dadka iyo gaadiidka ee magaaladaasi sida uu magaaladaasi warka nooga soo diray cawil cali cabdirasaaq roobab xooggan oo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka da-ayay degmada baardheere ayaa saameyn weyn ku yeeshay isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka saamaynta ugu weyn ee roobkaasi ayaa waxa uu u geystay qoysaska danyarta ee degan mid ka mid a xaafadaha degmada baardheere taasi oo lagu magacaabo kurmaan dadka ku dhaqan xaafadaasi ayaana ka cabanaya in roobabkii xoogganaa ee ka da-ayay degmada baardheere uu hakiyey isku socodka xaafadaasi waxayna codsanayaan in lasoo caawiyo
saaka wa aragtaan dee xaaladda say tahay barwaaqa dhacday saa arkaysaan buundadii degmada baardheere xaafadda kurmaan waxaa ka jiro waxweyn waa arkaysaan ummadda dhibaatada ku jirta iyo isgudubka qaabka daran oo loo gudbahayo male doon waxay ku gudbaan ee agab ay ku gudbaan ma haystaan dhibaatada ka jirta dee waa aragtaan xaafadda dee waxaan leenahay dowladda federaalka soomaaliya uga horeeya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan alkhayri waxaan ka codsanaynaa si deg dega ummaddan dee inay u soo gaaraan dee waa aragtaan wax il aragti ilaala ka dhanbaa la yidhahdaaye ka xayirmay ardaydii iskuulaadkii haddii iskuul sare ahaa dhaxa ahaa jaamacaddii wixii oo dhan waana nimco ilaahay noo keenay alxamdulilah laakiin meel la maro ayaa la le'yahay webigii iyo waxaa isku daray boloshii saakay subaxii ilaa saacad haddaan taagannaha biyuhu isku sidoo weye dadka doon bay ku marayaan qaar waxay ku marayaan kareetooyin iyo si kale oo dadban marka aad iyo aad walaalayaal ilaahay inoo keenan alxamdulilah waxaan idiin sheegaynaa laakiin maanta ay tahay inay jirto badxirin aad iyo aad saa'id u ah qof weliba oo muslim ahna waxyaaba uu ka qiiran karo laakiin xaqiiqatan buundadan saaka dhibaato badan baa lagu marihaya waad u jeedin wax kareeto fuulay wax garbaal lahaay iyo wax umbiyaha ku dhexdhacay waad u jeedin roobka hadda noo dambeeya oo halay iyo macnaha oo da'ay waaye tan oo kale ma aragse ilaahay ha noo gargaara allah aan ka baryanaynaa inuu ilaahay noo gargaaro dhib waa yaalla dhib badan baa yaalla hase ahaatee waxaa xayiran maanta magaalada baardheere magaalada baardheer dadka ku nool markii loo qiyaaso saddex ku meel laba meel waxay degan yihiin xaafadda kurmaan hase ahaatee maanta waxaa u malaysaa magaalada inay aad u kala xayiran tahay madaxda dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah international hay-adahan ku mashquulsan sida suulsaarka iyo salaansaarkaba waxaan ugu baaqayaa inay buundadan si degdega ay wax noogu qabtaan ay noo dhisaan cabdirasaaq caawil cali cabdirasaaq alcadaala redio kulmiye baardheere ugu dambayntiina saaxiibayaal khasaaro ayaa ka dhashay laba diyaaradood oo isku dhacay gudaha ama hawada dalka maali waxaana la sheegayaa in khasaaraha ka dhashay shilkaasi ay sii korortay saddex iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada faransiiska ayaa ku geeriyooday dalka maali kadib markii ay isku dhaceen laba diyaarad oo helikobtar ah xilli ay ku guda jireen howlgal ka dhan ah jihaadiyiinta waqooyiga dalkaasi waxaa sidaas maanta sheegtay madaxtooyada dalkaasi xafiiska madaxweyne emmanuel macron ayaa sheegay in shilkan uu dhacay habeenkii isniinta ahayd xilli ay ciidamada dagaal kula jireen dagaalyahanada islaamiga ah oo waqooyiga maali ka fuliyey amaba ka fuliyey weeraro badan oo dhimashada madaxweynaha waxa uu sida ugu xushmadda sarreysa u xasuusanaya askartan oo noloshooda ku waayay howlgalka una dhintay faransa darteed ayaga oo dagaal kula jira argagixiso ayaa lagu yidhi qoraalka soo baxay madaxtooyada faransiiska shilkan ayaa soddon iyo siddeed ka dhigaya tirada askarta faransiiska uga dhimatay dalka maali tan iyo markii ay faragelinta ku sameeyeen sanadii laba kun iyo saddexiyo tobankii faransiiska ayaa waxaa dalka maali ka jooga afar kun iyo shan boqol askari oo qayb ka ah howlgalka loogu magacdaray barkhane oo ujeedkiisu yahay in lagu tababaro laguna dhiso ciidamada deegaanka ah guud ahaana saaxiibeel warkeena caawa waa naga intaasi nabadgelyo